أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما بعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabanayaa tafsiiru suurati ruum awal suuratu ruum awalkeeda aayadda ugu horeyso ee suuradda sida ay ku magacaaban tahay suuratu ruum ayaa la yiraahdaa waxaana looga loogu magac bixiyey qisada ruum oo suuradda ku bilaabanayso oo alla uu leeyahay gulibat الruumu fi adna اlأrض sababu nusuulka aayadahan horena waxa ay ahayd ama aayadda hore sababu nusuulkeeda waxaa jiri jiray laba dowladood oo markaa waaweynaa oo yacni caalamka berigaas jiray ugu waaweynaa xagga awoodda iyo ilbaxnimada iyo xadaarada labadaa dowladna waxay ahaayeen dowlatu ruum oo iyada markaa yacni dhanka galbeed jaziira alcarabiya dhanka galbeedka xaggeeda ka jirtay oo markaa yacni caasimadaheeduna ay ahaay ama meelaha ay ku eg yihiin shaam iyo dhulkaa marka iyaga ay ka talinaysay dowladdii ka talinaysay ruom ninkii isaga marka qaysar ama heraqlana caasimadiisu xims ay ahayd magaalada xims la yiraahdo deganaan jiray ilaa iyo waxay soo gaarayeen markaa dhulka kusoo dhow xijaaz ayay markaa iyagu ka talinayeen oy haysteen dhankan barigana mamlako waxaa ka jirtay iyadana mamlakatu faris la dhihi jiray oo bershiya afafkan qala qalaad lagu yiraahdo faris iyaguna marka mamlakadoodu barigaas ayay ka jirtay dad majuus aho dab caabuday ahaayeen faris qoladan kalena ruom iyagu waxay ahaayeen nasaaro ama kirishtaan bay ahaayeen oo ahlu kitaab bay ahaayeen labadooda loolan baa ka dhexayn jiray mar marka waqtiyada ka mid ah xilliyadii marka bicthada waqtigeedii ayaa waxaa dhacay in uu boqorkii faris kisraa uu kusoo duulay dhankaa iyo shaam uu markaa dagaal usoo aaday oo uu ciidan fara badan kusoo bixiyey qoladaasna marka iyaguna ay xagga kale dhankaa galbeed ay kasoo wadeen adricaad meel la yiraahdo ama busra magaalo la yiraahdo oo shaam ka mid aho suuriya ku taallo ayaa marka dagaalku uu ka dhacay qoladii ruom marka waa la jebiyey oo waa laga adkaaday oo furus ayaa adkaatay reer maka marka de dadku dowladaha waaweyn saameynay ku leeyihiinoo waa laga sheekaystaa marka qoladii marka maka joogtay mushrikiinta ahaa aada bay u farxeen waxayna yidhaahdeen qoladaas ruom ahlu kitaab weeyaan idinkuna ahlu kitaabaad tihiin haddaad muslimiin tihiin iyagii waa laga adkaaday annaga walaalaheenaa ka adkaadeen oo aan asnaamta isla caabudno maxaa yeeley kuwan dab bay caabudaan kuwaana dabcan asnaamun bay caabudaan wax kitaaba ma haystaan marka innagii qoladii nala midka ahayd baa idinka kuwii idinla midka ahaa ka adkaaday annaguna saasaan idinkaga adkaanaynaa idinka haddaan isqaabilno sidaasay dhaheen markaasaa abubakar iyo ubay ibnu khalaf ayaa sharad dhigtay oo markaa yacnii wuxuu abubakar nebiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam iyadoo aayadahan iyo ay soo degeen markaabuu wuxuu yidhi saaxibkayga wuxuu sheegay in furus laga adkaan doono oo ay kalka dambe ay adkaan doonto ruom oo furusna sidaa lagu yacnii lagu jebin doono markaabuu wuxuu yidhi marka sidaa ma dhacayso sharad bay aan dhiganaa la yidhi sharadkii baa la dhigtay abubakar markii hore yacni mufasiriintu waxay leeyihiin ama taariikhda toban toban halaad ayay dhigteen waana inta aan qamaarka la xariminay ahayd qabla yacni taxriimi alqimaar ayay ahayd marka saddex toban toban halaad baa lagu heshiiyey abubakar nebigu u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi maad ilaa sagaal gaarsiisid sanadadu yacni sanadyada lagaga adkaanayo ayaa marka saddex ayuu ka dhigay abubakar markii hore markaa wuxuu yidhi kelimadan bidc fii bidci siniin saddex ilaa iyo sagaal waaye maad meesha ugu dambaysa la gaartido sagaal sano gudahood ayaa looga adkaan doonaa furus maasaas dhahdi maxaa sidaa u dhihi weysay waa kusoo laabtay markaasuu yidhi muddadii aan ka dhigna sagaal ee aanna kordhino sharadkii way kordhiyeen sharadkii muddadiina sagaalkii iyo ayaa laga dhigay sidii bayna noqotay markii dambe oo ilaahay subxaanahu watacaala sidan qur-aanka uu ku sheegay noqotay markii ay ruum ka adkaadeen furusna muslimiintu way farxeen faraxana marka waxaa keenaya waxay tahay ahlu kitaabaa guulaystay gaaladii laftoodii marka inay si un u kala dhow yihiin ayaa laga qaadanayaa qisada maxaa yeelay mushrig inuu guulaysto iyo mid kitaab haysto mid kitaab haysto ayaa dhaamo iyagoo labaduba ay baatil ku taagan yihiin haddana kan kitaabka haysto isagu waxaa laga yaabaa inuu wax un reebo ama uu wax fahmi karo laakiin midkan mushriga ahee asnaamta caabudaya waa cawaan isaga nacam meelna markaa ku roonaan maayo dhinacaas markaa de sidaas baa marka mu'miniintuna ay u farxeen markii dambena iyaga dhanba muslimiinta ka wada guulaysteen labadii mamlakaba oo tii kisraana waqtigii cumar ayay jabtay tii markaa yacni hiraqla iyo dhankanna iyaguna waqtiyadaas ayay iyaguna sii jabeen oo islaamkii baa labadii dhinacba marka bari iyo galbeed labadaba ku faafay macnahaas baa marka aayadaha hore ay ka waramayaan marka qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi اraxmaani الraxiim alif laam miim gulibat waa laga adkaaday alruumu ruum waa laga adkaaday fii adna alardi dhulka soo dhow oo xijaaj usoo dhowaanshiyo badan dhexdiisa ayaa loogaga adkaaday wahum iyaguna min bacdi galabihim ka adkaan laga adkaanshadoodaas ka gadaale sayaqlibuuna kuwa adkaan doono weeyaanoo way adkaan doonaan fii bidci siniina dhowr sano gudahood ama dhexdooda ayay ku adkaan doonaan lilaahi alla unba u sugnaaday almru arrinka min qablu min qabli hadihi algalaba adkaanshadaas ka hor ilaahay baa amarka iskale oo u sugnaaday wa min bacdu wa min bacdi algalabati adkaanshadaa ka gadaalana amarka ilaahay unbaa iska leh wa yowma-idin maalintaa ruum ay adkaan doonto yafraxu way uu farxayaa almu'minuuna mu'miniintu way farxayaan binasrillaahi ilaahay guushiisay ku farxayaan yansuru alla waa u gargaarayaa man buu u gargaarayaa yashaa-u uu doonayo wa huwa alle alcasiizu alla addoommadiisa ka adag waay alraxiimu naxariis badan marka alle sidaa buu yidhi gulibat waa laga adkaaday alruumu ruum waa laga adkaaday fii adna alardi dhulka kiisa soo dhow dhexdiisa looga adkaaday marka fii adna alardi dhulka dhowaanshaha dhowaanshaha iyo fogaanshuhu waa nisbi shaygan waa dhow yahay marka la yidhaha meel buu u dhow yahay ee meel kasta uma dhowa marka fii adna alardi dhowaanshiyahani wuxuu ku dhacayaa yacni xijaaz dhulkii xijaaz ee makiya madiina yacni meesha ugu soo dhow ayaa ruum lagu jebiyey oo looga adkaaday meeshaasina waa busraa iyo waxaa weeyaan adricaad meesha la yiraahdo oo markaa yacni dhulka shaam darafkiisa soo xigo xijaaz iyo madiine xaggeeda soo xigo ayaa looga adkaaday gulibad waa laga adkaado waa laga raayay alruumu ruum fii adna alardi dhulka kiisa dhowaanshiyaha badan dhexdiisa ayaa loogaga adkaaday wahum iyaguna ruum min bacdi galabihim ka adkaanshada laga adkaaday gadaasheeda sayaqlibuuna way adkaan doonaan iyaguna oo iyaga ayaa markaa libinta ku dambeyn doono fii bidci siniina sanado dhowr ah dhexdooda ayay ku adkaan doonaan bidcigaana marka waa saddex laga bilaaba ilaa sagaal sano ayb waana midda nebigu oo abubakar ku yidhi dheeray muddada oo sagaal gaarsii ile bid fii bidci siniinadaa saddex ilaa sagaal inta udhexaysa ayaa bidci la yiraahdaa lilaahi alla unbau u sugnaaday al-amru talada amarka guusha iyo maamulka iyo waxa ahaanaya adduunyadan dhexdeeda allay u sugnaatay min qablu min qabli haadihi algalaba adkaanshadaas ka hor iyo wa min bacdu iyo kadibba allaa talada u sugnaatay tafsiir sidaas waaye waxaa kaloo min qablu idaafada la niyeysan yahay laga dhigi karaa lilaahi alla unbau u sugnaaday al-amru amarka min qablu min qabli kulli shayin shay kasta hortiis wa min bacdu wa min bacdi kulli shayin wax kasto gadaashiisana alla unbaa talada ay gacanta ugu jirtaay u sugnaatay labadaa tafsiir baa ku jira marka min qablu iyo min wa min bacdu waa la damiyey oo waxaan ujeedaa waa la bineeyey damaa lagu bineeyey marka yacni idaafo aan la sheegin ayaa laakiin maskaxda ku jirto oo ma yacni maanka ku taagan taana markaa de waxaa laga garanayaa siyaaqa lilaahi alamru min qablu min bacdi min qabli alghalabati adkaanshadan lasoo sheegay ka hor ilaahay baa yacni amarka gacantiisa uu ku sugnaayo yacni uu sugnaaday wa min bacdu iyo adkaanshada ka gadaalana ilaahay baa amarka gacantiisa uu ku jiraa oo uu u sugnaaday wa yowma-idin maalinkaa ay ruum adkaanayso yafraxu wou farxayaa almu'minuuna mu'miniintii way farxayaan maalintaasi yacnii maalinka ay ruum adkaanayso mu'miniintu way farxayaanoo binasrillaahi ilaahay guushiisa ayay ku farxayaanoo uu guuleeyey arruuma binasrillaahi ilaahay guulsiintiisa arruuma ruum uu guul siiyey calaa farisa uu ka guul siiyey ku farxayaan mu'miniintii marka nebiga iyo mu'miniintu hadda waay waxay ku farxeen libinta ay heleen ruum oo ay ka heleen qoladaa iyagu asnaamta caabuddo ay ka heleen meeshaana waxaa laga dugsanayaa waxa ay tahay un ahlu kitaabkaas xoogaa dad kitaab haysto oo nebi yaqaano oo waxyaabo marka diintii ka mida marka la akrinayo fahmi kara iyo iyo mid isagoo dhanba markaa yacnii waxba aan garanaynin oo cawaan ah isku mid maaha laakiin marka laga hadlayo jihaadka iyo dagaalka iyo lafteedana kan isagu wax yaqaano ee dhumay la dagaalankiisa ayaa wuxuu ka qiimo badan yahay midka kale oo yacnii ahlucilmiga sidaasay dhahaan oo dagaalka marka ay tahay kuwan dagaalkooda horeynayo oo yacni kuwa kale ka horeynayo sidaasay dhahaan culimada sababtuna waxay tahay de kuwaani madax adeyg iyo mucaanadaa ku jirto iyagoo cilmi leh in iyaga la soo celiyaa ka habboon kuwan kale marka in la aado saasay dhahayaan siday ahaataba de wixii un say u kala dhow yihiin iyo sidii markaa muslimiinta un fursado ugu hayaan bay markaa yacni u gelayaan taasi nabiguna sala allahu alayhi wasalama caadadiisu waxay ahayd markii hore ahlu kitaabka ayuu waafaqi jiray nimankan mushrikiintana aada iyo aada buu u khilaafi jiray waagii dambe markii madiine uu usoo wareegay oo dhulkan jasiirat alcarab iyo dhulkaa uu maamulay ou gacanta ku dhigay nabiga sal ll ly slama ahlu kitaabkii waa khilaafay waxaa dambeysay marka ahlu kitaabka in la khilaafaa dambeysay yacnii berigii hore oo maka iyo la joogay maadaama dhulkiiba gaalo un ku badnayd markaasi mushrikiintii iyo markii la qiimeeyey ahlu kitaabka rasuulka sala allahu alayhi wasalama ahlu kitaabka markaa waa waafaqi jiray wixii aan laga reebin isaga wixii loo diiday ee laga reebay de waaba ka reebtoonaanayay nabiga sal ll ly slam mushrikiintana aada buu u khilaafi jiray markii dambena ahlu kitaabkii nebigu waa khilaafay salawaat ullahi wasalaamuhu calayhi maxaa yeelay mushrikiintii dhulkiiba waa laga qabsaday iyagu waxay isku bedeleen markaa waxay u bateen marka inay soo islaameen ahlu kitaabka marka inuu khilaafaad dambeysay saas darteed nusuus fara badan oo yahuud hala khilaafo hala khilaafo hala khilaafo nasaarada iyo aada ugu timid baa jirto waa markii dambe sidaasuuna nebiga ku dhintay sal ll ly slam waxaana ku tusaaya markii caashuurada soonkeeda waa kii nebigu uu yihi lain cishtu ilaa yahuudaa soonto markii lagu yidhi lain cishtu ilaa qaabilin la asuumana taasica buu yidhi haddaan sanada dambe noolaado sagaalkan ku darayaa si aan u khilaafo yahuud sabtiga iyo axadda iyo inuu aada u soomi jiray baa marka la wariyaa oo uu yacni aada u soomi jiray iyaga oo isaga oo khilaafaya iyaga nimankaas ahlu kitaabka ah leanna iyaga ciidoodii buu ku khilaafayaa waa soomayaa nebiga sal alla ly slam xadiidkan marka dhahaya sabtiga lama soomi karo abu daa-uud markuu leeyahay huwa mansuuqun wuxuu ka wadaa waxaa lagu nasakhay markii dambe in la khilaafo yahuud ayaa markaa sharcigu uu markii dambe ku istiqraaray mukhaalafadooduna waxay ku imaaneysaa in la soomo maalinta ay ayagu ciidda ka dhigtaan in la khilaafo la soomay ku imaaneysaa huwa mansuuqunta abu daa-uud sidaasaa laga wadaa marka ayb marka waqtigaanna sidaas unbaa marka diintii ay markaa nebiguna uu ku dhintay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi hadda waqtiyadan marka aan ku jirno innaga marka ciidihii gaaladaa lagu dhex jiraa waqtigan haddana waxaa lagu dhex jiraa oo iyada lafteeda soo dhow sanadka cusub waxa ay ku magacaabaan oo yanaayer oo iyaga markaa yacni u ah sanadkoodii bilowga sanadka uga bilowdo yaa iyada lafteeda markaa labadaas ciidoodba waa laba ciid oo ciid gaalaad ah qofku wax qiimeyna inuu ku sameeyana ma aha inuu weyneeyana ma aha inuu dabaaldegana ma aha tacdiim inuu ku sameeyana ma aha qofka jiran waa laga fogaadaa kufriguna waa marad iyo jiro haddii aad u dhowaato ood hoosta ka gasho ood ciidihiisa la dabaaldegto adigii waa ku saameynayaa ciidahanina waxay wataan caqiido diineed bay wataan maanta dhan waxay ku heesayaan ciise waa wiilkii ilaahay ciise waa sidaas waa ilaahay waxaasay ku heesayaan qofku marka inuu ilaahay rumeeyo keligiis waxa kasoo harayna uu ku kufriyo ilaahayna uu u sugo inuunan yacni uu ka anfiyo ilmo ilmo iyo yacni xaas uu ka anfiyo iyo inuu ciidahan qiimeeyo meel islama gelayaan waaladiina laa yashhaduuna zuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraaman ayaan soo marnay zuurka iyo beentana waxaa lagu macneeyaa acyaadu lkufaar gaalada ciidahooda waa inaan wax qiimaa marka aan loo samaynin waana mas'alo gaari karta kufri maxaa yeele haddaad qiimayso ciiddiimeed iyaga u ah oy rabbi ugu kufrinayaan adigii haddaad weyneyso tacdiimiso waa iqraar aad qirayso iyaga baatilkooda waana halis waainaan waxaan marka dadku iska fududaysanayaan oo qalbigeenna annaga sidaas ma ku jirto ay dhahayaan ma fiicna ayb marka alla sidaa buu leeyahay wa yowma-idin maalinka ayaa yafraxu lmu'minuuna mu'miniintu ay farxayaan binasrillaahi ilaahay guulsiintiisa aruuma uu guul siiyey calaa farisa uu ka siiyey ay ku farxayaan yansuru alla waa u gargaarayaa man buu u gargaarayaa yashaa-u uu doonayo wahuwa alle alcasiizu allaha addoommadiisa ka adag waayo alraxiimu naxariis badan oo mu'miniintii u naxariisto marka idinkana nasriga ilaahay xaggiisa ka raadiya oo ilaahay adeeca ayaa meesha ku jirto wacd allahi laa yukhlifu allahu wacdahu walaakina akhara annaasi laa yaclamuun wacdallaahi wacdallaahu alla wuu yaboohay daalika kaagaasi wacdallaahi yaboohiisa ayuu yaboohay ballanqaadkiisii ayuu yaboohay alle u ballan qaaday waa masder laa yukhlifu ma guubiyeelayo oo ma ka baxayo allaahu alle wacdahu ballankiisa walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan yaclamuuna waxay ogyihiin oy garanayaan uun daahiran wax muuqdo oo iska yacnii dhaldhalaalkan muuqanayo unbay garanayaan min alxayaati noloshii kaa oo min alxayaati noloshii ka mid ah addunyaa dhoweyd wahum iyaguna cani alaakhirati aakhirada xaggeeda hum iyagu gaafiluuna kuwii moog u haya oo aakhiradoodii wax warab maba u hayaanba wacdallaahi wacdallaahu dalika alla sidaa buu yaboohay wacdallaahi yaboohiisii buu yaboohay laa yukhlifu ma guubiyeelayo oo alla ka bixi maayo allaahu alle wacdahu ballankiisa walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan sidaas yaclamuuna waxay garanayaan dadka badankood daahiran daahiran laba macnaa ku jirto oo in la yidhaahdo marka addu yacni adduunyadan muuqaalkeeda kore bis unbay garanayaan adduunyadii baa marka waxay leedahay muuqaal kore iyo wax qarsoon muuqaalka kore waxaa weeyaan dhaldhalaalkan in qofku ilmo iska dhaldhalo haween iska guursado daara dhiso oo maal uu jamciyo waa adduunyo dhaldhalaalkeed kore baatinka adduunyaduna waxa ay tahay waxa ku hoos laaban inaad aakhiro ugu shaqaysato marka baadinkii hoose oo in adduunyadii ay tahay yacni buundo ama biriij ay gudbayaan oo aakhiro uga gudbayaan meel ay aakhirada mustaqbalkeeda ku dhisanayaan inay tahay ma oga waayo dadka taas waa wixii qarsoonaa waxaan iska muuqdo dhaldhalaalkan adduunyadaa siraaya marka dadkii macnaha marka yaclamuuna daahiran macna sidaas waaye waxaa kaloo daahiran lagu macneeyaa bimacnaa daahiban yaclamuuna waxay og yihiin daahiran ay daahiban wax tegaayo unbay yaqaanaan kaas oo min alxayaati dunyaa nolosha adduunyada ka mid ah ayb oo min baabi waxaa weeyaan calaa xaddi watilka shakaatun daahirun canka caaruhaa taasi waa marka yacni watilka shakaatun daahirun ay daahibun canka caaruhaa ceebteeda adiga ay kaa tegaysa waay daahirun bimacnaa daahibun waa loo isticmaalaa marka wax tegayo adduunyo ah unbay yaqaanaan ama adduunyo dhaldhalaalkeed muuqdo bis unbay kasayaan labada macnona waa isku mid waxaa kala duwan alfaada iyo isticmaalkaas wahum iyaguna can ilaakhirati aakhirada xaggeeda hum iyagu qaafiluuna kuwii moog waaye oo aakhiro warba uma hayaan oo dadka marka waxay aada ugu dhaboobaysaa arrintani aan diinta waxba ka garanaynin oo cibaadaadka say rabbi u caabudayaanna aan aqoonin adduunyadana aada u yaqaanin waa soo gelaayeen aayaddan walidalika ibnu xibbaan wuxuu wariyey fii saxiixihi min xadiidi abi hurayrata nabigu sal ll ly slam inuu yidhi ina allaha alleh yubqidu waa u caroonayaa kulla jacdariyin mid kasta oo qallalan qallafsan jawaadin maal ururin badan oo xaqa inuu ka bixiyana diidis badan sakhaabin fil aswaaqi suuqyada ku qaaqleeyo oo suuqa ku qaylin badan jiifatin bileyli habeenkii wax baktiyey oo kale aho iska hurda un oon ilaahay iyo aq xaqiis iyo cibaado alle iyo midna aan haynin jiifatin billeyli habeenkii mid marka bakti oo kale ah ximaarin binnahaari maalinkiina dameer oo kale u dhididayo u shaqaynayo ayb caalimin biamri dunyaa adduunye arrinkeed aada u yaqaano jaahilin biamri alaakhirati aakhirada arrinkeedana ka jaahil ah ilaahay midka sifadaa leh waa nacayaa oo waa necab yahay ayb marka nin walba u isfiiri sifooyinkan adiga maxaadka yacni ma ka wada fog tahay dhammaanteed kulligood ma ku wada jirtaa ma waxbaad uga jirtaa qofka inuu aada iskaga fiiriyo xasanulbasri waxaa laga wariyey oo u dhihi jiray ina axadahum midkood layanquru dirhama dirhamka ayuu sidaa dhag ayuu siinayaa biduf bitarafi dufrihi ciddidiisa darafkeeda ayuu dirhamka jug ku siinayaa fa yadkuru wuxuu sheegayaa wasnahu culayskiisa intuu la eg yahay waa yaqaanaa walaa yukhdi'u mana gafaayo haddii miisaan la saaro waa kusoo baxaysaa sidii wahuwa laa yuxsinu yusallii mana yaqaan si uu u tukado meeqa hadda sidaas waa u badannahay soo maha adduunyadii marka xirfadii si fiican baa loo baranaya ilaa b h d baa laga gaara hadda dadkii waa kasoo dhammaatayba baccaloriuska iyo waxaas waa kasoo dhammaaday nin walbaa wuxuu iskool oo kale ay noqon rabtaa jaamacaddii heerkii koowaad iskool oo kale iska noqon rabtaa heer labaadaa loo socdaa heer saddexaad baa loo socdaa intaas yacni qofku inuu aada maahir u noqdo u jecel yahay diinkiina wax baranayo waa yaryahay ayb oo waxaa laga yaabaa marka inuu waqti diintiisii geliya ma rabo cibaadadiina hadda iska dhaaf leanna maxaa yeeley qofku intuu cilmiga ku dhex jiro iyo waanada uu maqlayo ayaa cibaadadana qalbigiisa u dhowaanaysaa nin adduunyo un ku maman gaflada ku dhacdaa marka cibaadana ma haynayo ayb marka dadkii yacni salaada hadda xasanulbasri salaaduu tusaale usoo qaatay waa waxaad haddaba arki kartaba dad badan oo aqoon leh ama aad say suuqa uga shaqaystaan aada u yaqaano oo markay tukanayaanna aada aada ula yaabaysaa dhici ayaad arkaysaa qofkaasi ma idinla tahay cudurdaar inuu ilaahay agtiisa ka helaayo diinta aniga ma aqoonin ilaahow midda kale diintuse ma waxaa loogu talagalay dad gaar inay bartaan kuwana aynan baranin maya ilaahay waajibaadka dhammaanteen waa naga rabaa marka waxaa laga rabaa qofka waajibaadka si guud inuu qofka u yaqaano tafaasiisha hoose culumaha loo takhasus ha u yeelato ama hala su-aala dhib ma leh laakiin salaad duka marka lagu yiraa cumuuman inaad taqaan saa u tukan lahayd waxa kaa burinayana aada si caama u taqaano fikir fiican aada ka haysato yaa la rabaa markay kuu timaado mas'alo hoose culummo su-aal haddaad adigu culummo noqotana kasii fiican oo aad yacnii qofkii de ilaahay mansabkaas oo ku karaameynaya aada noqotana khayr man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin buu ilaahay yidhi ayaa nabiga sal ll ly slam uu yidhi ayaan ujeedaa aayadda marka macnahaas baa aayaddan ku jira marka aad in loo loogu fiirsado awalam yatafakaruu fii anfusihim ma khalaqa allahu samaawaati waاlarda wmaa baynahumaa ila bilxaqi awalam yatafakaruu miyaynan fakerin fii anfusihim nafahooda miyaynan ku dhex fakerin maa khalaqa allaahu yacni alla inuunan abuurin miyaynan ka fakerin naftooda uga dhex fakerin maa khalaqa allaahu alla inuunan abuurin asamaawaati ciraryaalo waalarda dhul iyo wamaa baynahumaa dhexdooda waxaa ahaaday ilaa bilxaqi xaq xaal ay ku dheehan yihiin maahane ilaa multabisatan bilxaqi inay xaq ku dheehan tahay maahane iyo wa ajalin waqti waqtiga oo musaman la magacaabay sidaa unbuu alla u abuuray dhul iyo cir sidaa miyaanay nafsadooda uga dhex fakerin waina kathiiran in badan oo min annaasi dadkii ka mid ah lakaafiruuna kuwii diidaya oo ku kufrinaya waaye biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa waa diidayaan awalam yatafakaruu miyaynan fakerin fii anfusihim marka fii anfusihimtaani darafkaani ku tacal ila jaarihi majruurku waa un sida darafka oo kale waaye yacni hadda kuma xirna tafakurkii kuma xirna oo macnaha lagama wado miyaynan nafsadooda fiirfiirinaynin ma aha oo hadda lama rabo inay iyaga waxaa hadda la leeyahay miyaynan ka fakeraynin waa abuurista alle dhulka ee cirka uu abuuray xaq maahay si kale uunan u abuurin taas miyaynan nafsadooda uga dhex fakerin waayo ee hadda lagama wado naftooda sida alla u abuuray miyaysan ka fakeraynin macnuhu saas ma aha dayb marka fii anfusihimtan darafkaani waa darfun litafakuri laa anahu mafcuulun inuu yahay ma aha shaygii laga fakaraayey ma aha laakiin waa meeshii lagu dhex fakaraayey waay marka waxaa laleeyahy war naftooda miyaynan uga dhex fakerin dhulkan iyo cirkan alla inuunan u abuurin ilaa xaq maahani isaga in la caabudo xaq waa taas macnaha marka meeshaa ku jira sidaas weeyaan awalam yatafakaruu miyaynan fakerin oo aynan yacnii maskaxdooda ka shaqaysiinin fii anfusihim nafahooda dhexdooda miyaynan uga fakerin maa khalaqa allaahu alla inuunan abuurin asamaawaati samaawaat waalarda dhulkii iyo wamaa waxa baynahumaa dhexdooda ahaaday ilaa bilxaqi maahay wax kale inuunan u abuurin xaqnimo maahay wax kale inuusan ku abuurin oo ilaa lilxaqi buu u abuuray xaqaasina waa maxay in isaga la caabudo wa ajelin iyo waqti musaman la magacaabayo waqtigaasay iyadana go-aysa adduunyadii oo dhul iyo ciraryaalo ay go-ayaan de meeshaas marka waxaa la rabaa qofkani inuu naftiisa uga shaqaysiiyo war dhul iyo cir baad ku cirkii baad ku hoos nooshahay dhulkii ayaad ku kor nooshahay maxaa loo abuuray labadan waqti ay dhammaadaansa ma leeyihiin mase weligeed sidan baa la ahaanayaa inaad fakertaa la rabaa hadaad fakerto marka waxaa kuu soo baxayso sidan inaynan mar walba ahaanaynin ile waa imaadeen waana dhammaanayaan waa laabudda inay si un u dhammaadaan waay waa khalqiga haddana ilaahay muxuu u abuuray adiga lagugu dhex abuuray xikmad aada u weyn xikmaddaasina waa maxay in isaga la caabudo adiga marka maxaa lagu abuuray dhulkani cirkan aad ku midna ku hoos nooshahay midna ku kor nooshahay ma layska abuuray maya mal yacni wax layska abuuray oo iska yimid uun ma aha wa ina kathiiran in badan oo min annaasi dadka ka mid ah lakaafiruuna kuwa ku kufrinaya weeyaan biliqaa'i rabbihim rabbigood la kulankiisa waa diidayaan awalam yasiiruu fi lardi fayanduruu kayfa kana caaqibatu aladiina min qablihim awalam yasiiruu miyaynan soconin fi lardi dhulka korkiisa miyaynan ku soconin fayanduruu markaa ay fiiriyaan kayfa sidee buu kaana ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkoodii min qablihim iyaga ka horreeyey sidee bay ku dambeeyeen markaa mayna miyay dhulka intay soco miyaynan fiirinaynin kaas kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa darnaan badan minhum iyaga ka darnaan badan quwatan xagga xoogga wa athaaruu way gediyeen al arda dhulkii bay gediyeen waa gediyeen macnaha waa beerteen wa marka dhulka la beeraya waa la gedinayaa caradii soo maha wa athaaruu way qodeen oo way gediyeen alarda dhulkii bay gedgediyeen oy beereen wa camaruuhaa wa camaruu way camireen haa dhulkii bay camireen akhara wax ka badnaanshiyo badan mimaa kii camaruuhaa ay camireen kuwan wa jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula timid rusushoodii famaa kaana allaahu alla maunan ahaanin liyadlimahum inuu dulminayo alla mid dulminayo maunan ahayn walaakin kaanuu walaakin lagu noqoyo kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayeen anfusahum nafahooda iyagaa nafahooda dulminayay awalam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa miyaynan ku soconin fayanduruu markaa ay fiiriyaan kayfa sideebaa kaana uu ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda min qablihim iyaga ka horreeyey kuwii iyaga ka horreeyey cirib dambeedkoodii sida ay markaa noqday oo ay ka heleen ayb ayb oo yacnii sideebay ku arkeen waay dadkii iyaga ka horreeyey cirib dambeedkooda sideebay ku arkeen ayb oy ku heleen kaanada marka waa iska waxaa weeyaan taamo awalam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa aynan ku soconin fayanduruu markaa ay fiiriyaan kayfa sideebuu kaana yacnii uu u dhacay caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda min qablihim iyaga ka horreeyey yacni kayfa wujida caaqibatu ladiina min qablihim kuwii iyaga ka horreeyey cirib dambeedkeeda sideebay ku arkeen taa miyaynan fiirinaynin kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa darnaan badan minhum iyaga ka darnaan badan quwatan xagga xoogga waa ka xoog badnaayeen wa athaaruu way gediyeen al-arda dhulkiibay gediyeen oo dhulkiibay fasheen wa camaruu way camireen haa dhulkiibay camireen akhara wax ka badan mimaa kii camaruu haa camaruu ay camireen haa dhulkii yacnii kuwan inta ay camireen iyo kuwa intay camireen kuwa intay camireen baa badnayd oo wathamuud aladiina jaabuu sakra bilwaad iyo wax badan aan soo marnay waja marka kuwaani dawaana laga xoog badnaa oo kuwii horea xoog badnaa xagga xoogga beera qodashada iyo waxfalashadana kuwii hore miyaynan arkaynin marka iyaga meeshay ku dambeeyeen wa jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa u timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula imaadeen famaa kaana allaahu alla maunan ahaanin liyadlimahum inuu dulminayo alla ma ahayn inuu dulminayo uma dulminin alle walaakin kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna inay dulminayaan anfusahum nafahooda iyagaa naftoodii shirki iyo ku dulmiyey huma kaana caaqibata aladiina asaa'u suu-a an kadabuu biaayaati illahi wa kaanuu biha yastahzi-uun huma markaa dabadeed kaana wuxuu ahaaday assuu-aa xumaan badnaantu waxay ahaatay xaaladdii xumaanta badnayd waxay ahaatay caaqibata aladiina kuwii cirib dambeedkooda asaa-uu xumida la yimid an kadabuu maxay saa u noqotayna lian kadabuu inay beeniyeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa inay beeniyeen darteed wa kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna inay ku jeesjeesayaan bihaa aayaadka alle marka xarafkan uma kaana caaqibata aladiina waa la akriyey uma kaana caaqibatu ladiinana waa la akriyey abuu camar sidaas u akriyay caaqibatu ladiina ibnu kathiir iyo naaficna sidaasay iyaguna akriyeen marka qura-ada qaarna caaqibatu ladiinay akriyeen kuwana caaqibata ladiinay akriyeen haddaan marka sida xafso uu akriyey oo caaqibata ladiina aan ku soconno kaanada isimkeedu waa dambeeya assuu-aa waay nacam assuu-a waa ismu kaanaha caaqibatana waa khabarkii kaanada haddaan caaqibatu ladiina akrinana kaana caaqibatu caaqibatu waa ismigii kaana assuu-aada dambana waa khabarkii kaanada oo fii maxali nasbin assuu-aadaas baa mar waxay noqonaysaa khabaru kaana oo fii maxali nasbin haddii caaqibatu la dhaho ama waxay noqonaysaa ismu kaana haddii caaqibata la yidhaah iyadoo adda maxalkooda icraabta uu kala duwan yahay haddana laakiin waxaa keenayo assuu-aa waa isim maqsuur ah waay ismiga maqsuurkana icraabti ka daahiri mayso nacam marka hadba sidaad waa ayaa marka u noqonayaan an kadabuuna marka mafcuulu liajlihi ayaan ka dhigaynaa icraabiye kalena waa jiraan laakiin intaasaan ku gaabinayna assu-aadana waxa ay tahay ta'niithu lswa aswa waxaa weeyaan midka ugu xumaanta badan mu-anath marka laga dhigayo assu-aa bay noqonaysaa midda ugu xumaanta badan markaa macnuhu waxaa weeyaan huma intaa dabadeed kaana wuxuu ahaaday assu-aa xaaladda ugu xumaanta badan caaqibata aladiinay ahaatay kuwii cirib dembeedkooda asaa u xumida la yimid an kadabuu sidaa marka maxay u noqotay an kadabuu lian kadabuu inay beeniyeen biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa wa kaanuu ay ahaayeen yastahzi-uuna inay ku jeesjeesayaan bihaa aayaadka alleh allahu yabda-u lkhalqa huma yuciiduhu huma ilayhi turjacuun allahu alle yabda-u wuu bilaabayaa alkhalqa abuurista isagaa bilaabaya huma markaa dabadeed yuciidu waa celinayaa hu khalqigii buu soo celinayaa huma markaad ka gadaale turjacuuna waa la idin celinayaa ilayhi xaggiisaa la idin celinayaa idinka wa yowma maalin taquumu ay istaagayso ay qumayso assaacatu saacaddii yublisu waa aamusayaa oo xujada waa ka go-ayaan almujrimuuna kuwa dembaabay walam yakun u ahaan maayo lahum iyaga min shurakaa'ihim kuwii ay shurakadooda ahaa ee ilaahay lawa cibaadada la wadaajiyeen shufacaau kuwa u ergeeyo u ahaan maayaan wa kaanuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa diiday oo ku kufriyey bishurakaa'ihim shurakadooda wadaajintoodii iyo wixii ay shurakadoodii waxay ahaanayaan kuwa markaa ku gaaloobaya iyaga halkan markaa dee ilaahay subxaanahu watacaala khalqiga bilowgiisa iyo soo celinta iyo kulli inuu isagu leeyahay ayuu alla tilmaamayaayoo alla wuxuu yidhi allaahu allah yabda-u wuu bilaabayaa alkhalqa abuuristii buu bilaabayaa uma markaa dabadeed yuciiduhu waa soo celinayaa macnuhu waxay tahay yakhluquhum waa abuuraya ibtidaa-an ugu horeyn uma yuciiduhum waa soo celinayaa bacda almowti dhimashada kadib axyaa-an iyagoo nool ayb marka yacnii yuciiduhum maunan dhihin alle ee wuxuu yidhi yuciiduhu khalqigaa loo celinaa marka abuuristii alle isagaa bilaabay oo iyaga abuuray soo celinta dambe nolosha ahna oo khalqiga dambe soo celintana isaga ayaa soo celinaya uma markaa dabadeed turjacuuna waa la idin celinayaa idinka ilayhi ilallahi alle intii ka aha la idin celinayaa acmaashiinii buu idinku abaal marinayaa marka ayb abu camar iyo shucba can caasim iyagu waxay akriyeen yurjacuuna bilyaa-i inta kalena turjacuunay akriyeen wa yowma maalin taquumu ay istaagayso asaacatu saacadda ay istaagayso yublisu wou aftirmayaa waa aamusayaa almujrimuuna kuwii dembaabay way aamusayaan waa aftirmayaan yacni ablasa fulaanun macnaha waxay tahay waxaa weeyaan waa aamusay yaskutu lmujrimuuna mujrimiintu way aamusayaan waxay ka aamusayaan hadaloo dhana maya ee waxay ka aamusayaan waa xujada hada yowmu laa yantiquun walaa yu-danu lahum fayactadiruun oo kala way maalinkaa marka waa xujo tirmayaan mujrimiintu qataada iyo waxay yidhaahdeen yey asulmushrikuuna mushrikiintu way quusanayaanoo min kuli khayrin bay ka quusanayaan wa qaala alfaraa isaguna wuxuu yihi yanqaticu kalaamuhum warkoodaa go-ayo wa xujatuhum mujaahid isaga wuxuu ku fasiray yaftadixuuna waa ceeboobayaan maalinkaas asalka laakiin ablasa waa aamusay saddexdan macaanidan kale waa ceeboobayaanta iyana waa laazim tafsiir bilaazim oo ninkii haddii la yidhaha war maxaa kugu dhacay maxaad waxaan u samaysay shib uu yidhaahdo cudurdaar keeni waayo waa ceeboobay soo mahan saas weeyaan walam yakun uma ahaanin lahum iyaga uma ahaanin min shurakaa'ihim shurakadoodii kuwii adduunka markay joogeen wixii ilaahay lahaa ay wax ka siiyeen shufacaau uma aynan ahaanin kuwa u ergeynaya ma aha oo yacni ma u ergeynayaan ergadii marka ay ka raadinayeen iyo ma leh markahadda waxa ay u caabudayaanna maxay dhihi jireen marka maxaad u caabudaysaan marka la yidhaha wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haa-ulaa'i shufacaa'unaa cinda allaahi bay dhihi jireen qiyaamo markii la tagay noo ergeynayaan waa kan marka allah wuxuu leeya wax erge ah oo ay u noqonayaan maalinta aakhira ma jirto wa kaanuu inay erge u noqdaan iskaba daaye wa kaanuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa diiday oo dafiray bishurakaa'ihim iyaga markaa wadaa shurakadoodii shurakanimadoodii wadaajintii ay la wadaajiyeen adduunka markay joogeen wixii alla lahaay wax ka siiyeen waaba inkirayaanoo markaa waa diidayaan wy ay jaaxidiina mutabari'iina yatabara-uuna minha watatabara-u minhum waa kala beri noqonayaan ayb wayowma taquumu saacatu yowma-idin yatafaraquun wayowma maalin taquumu ay istaagayso assaacatu saacadda maalinka ay qumayso yowma-idin maalintaasi saacaddu ay istaagayso yatafaraquuna way kala tegayaan iyagu oo dadkii markaa yacni way kala soocmayaan yatafaraquuna way kala soocmayaan ahlu jannana dariiqay qaadayaan ahlu naarna dariiq fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir yatafaraquuna markaa yatamayazu ahluljannati min ahli nnaar way kala soocmayaan xisaabta ka gadaale waaye marka way kala baxayaanoo qolana jannaa loo kaxaynayaa qolana naartii waanan soo marno suuratu maryam aan kusoo marnay yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirdan saasay kala noqonayaan kan yani arrimahan oo dhan marka waxaa ku jira de waciid baa ku jiro mar haddii aakhiradii imaanayso saa loo kala tegayo meeshii lagu shaqaysanayana ay tahay adduunyada dadkii marka camal baa lagu dhiirigelinaya faama aladiina siday u kala tageen marka faama aladiina kuwii waa tan faama aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha suusuuban fahum iyagu yuxbaruuna kuwa la nicmaynayo waay loo nicmaynayo fii rawdatin janno dhexdeedaa loogu nicmaynayaa beer jannaad dhexdeed ayaa loogu raaxaynayaa wa ama aladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna iyo wa liqaa'i alaakhirati aakhira la kulankeeda fa ulaa-ika kuwaadaas fil cadaabi cadaabka dhexdiisa ayaa muxdaruuna lasoo goob joojinayaa cadaabkii baa marka lasoo xaadirinayaayo la keenayaa kuwaasna dadkiiba labadaasay ku dhammaadeen marka qolo marka ilaahay uu u nicmeynayo oo jannadii uu gelinaya iyo kuwa markaa la naarayo ayb ilaahan ka magan galna faama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha suusuuban fahum iyagu yuxbaruuna kuwa loo nicmaynayo waay oo la karaameynayo ibnu cabaas wuxuu yidhi yukramuuna mujaahid iyo qataadana yunacamuuna kuwa loo nicmeynayo ayuu yihi fii rawdatin janno dhexdeed abuu cubayda macmar bnu lmuhanaa isaga wuxuu yihi yusaruuna waa la farax gelina waalxabratu assuruuru xubuurku waa farxadda ayb waqiila waxaa layihi alxabratu fi lugati kullu n kullu nicmatin xasanatin nicmo kastoo wanaagsan xabra ayaa la yihaha wataxbiiru taxsiin haddii la yihaha xabara yuxabiru taxbiiranna waa qurxiyey waay aad buu u wanaajiyey taxbiirkaasi marka isagana awsaaci isaga wuxuu wariyey waxaa la wariyey yaxya bnu abi kathiir wuxuu ka wariyey fahum fii rawdatin yuxbaruuna huwa asamaacu fi ljannati xuurulciinta jannada ayaa u heesayo ayb oo ay markaa yacnii iyagoo jannadiina ku nicmaysan haweenkaas marka ilaahay iyagu markaa uu u ehaysiiyey iyagoo markaa haysto ayay xuurulciintiibaa marka jannadii dhexdeeda ugu heesayaan nicmadaasay haystaan marka assamaacu fi ljannatina waa lagu macneeyaa ayb waama aladiina kuwa kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna wa liqaa'i alaakhirati iyo aakhira la kulankeeda beeniyey fa ulaa-ika kuwaadaas muxdaruuna kuwa la keenayo waay lasoo xaadirinayo fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa fasubxaana allahi xiina tumsuuna waxiina tusbixuun walahu alxamdu fi samaawaati waalardi wacashiya waxiina tudhiruun fasubxaana allahi ilaahay baa ceeb ka hufan ilaahay baa ceeb ka hufan oo macnuhuna marka de waa masder marka waxay ka dhigan tahay marka rabbi hufa oo ceeb iyo nuqsaan ka hufa fa subxaana allaahi ilaahay ceeb iyo nuqsaan ka hufa xiina goortii tumsuuna aada galab gelaysaan marka aada yacnii fiidnimada aada gelaysaan way waa maqribkii iyo salaaddii cisho way iyo waxiina goorta tusbixuuna aada subax gelaysaan oo waa salaadii subax way wa cashiyan galabkiina hufa oo rabbi ceeb iyo nuqsaan ka hufa salaada duhur salaada casir waayo marka waa cashiyanta galabkii iyo waxiina goortii rabbi ceeb iyo nuqsaan ka hufa tudhiruuna aada duhur gelaysaan shantii salaadba halkaasaa lagu dhameeyey marka walahu welilaahi alla unba usugnaaday alxamdu ammaan dhammaanteed fi samaawaati ciraryaal dhexdooda iyo walardi dhulka dhexdiisa marka walahu lxamdu fi taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro fa subxaana allahi xiina tumsuuna waxiina tusbixuuna wacashiyan waxiina tudhiruuna walahu lxamdu fi samaawaati waalardi macno ahaanta liannahu wacashiyan waxay ku cadfan tahay xiina ayay ku cadfan tahay shantii salaadna waa kasoo baxaysaayo tumsuuna marka la yidhaha markaad fiidnimada gelaysaan wey carabta marka masaa waxay u yaqaanaan marka gabalku dhacay masaa dhahaan masaa-daas marka gabalku marku dhaco salaadaha la tukanayaa waa maqrib iyo cisho waxiina tusbixuunana waa aroorta salaada la tukado salaada subax wa cashiyana salaada galabkii la tukado waa casirka waxiina tudhiruunana waa duhurkii salaadihii baa marka tasbiix laga cabirayaa lianna maxaa yeelay salaadaha tasbiix baa ku jirto ayb markaa qofkooda markaa salaadihii inuu ku dadaalo waay waxa jannada lagu gala marka oo khayrka iyo lagu mutaystaa waxaa ka yacni ilaahay xaggiisa loogaga helo waxaa ka mida ilaahay in la caabudo oo weliba lagu caabudo ashrafu lcibaadaat oo salaada ah qofka inuu ilaahay ku caabudo fa subxaana allahi ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka hufan oo ceeb ka hufa rabbi iyo nuqsaan xiina goortii tumsuuna aada fiidnimo gelaysaan iyo waxiina goorta tusbixuuna aada aroor gelaysaan wa cashiyan iyo galabkii markaad galab gashaan iyo waxiina goortii tudhiruuna aada duhurnimo gashaan walahu welilaahi alla unba usugnaaday alxamdu ammaan dhammaanteedna allah leh fi samaawaati samaawaat dhexdooda iyo wafil ardi iyo walardi wafil ardi dhulkii dhexdiisa yukriju alxaya min almayiti wayukri markaa de waxaa kaloo geli karo fa subxaana allahi xiina tumsuuna waxiina tusbixuuna adkaarta la akristo subxi iyo galabkii walidaalika culimada qaar baa waxay leeyihiin adkaarta sabaaxa iyo masaaga maqribka kadibaa midda galabkii la akriyaa laakiin waa laga xoog badan yahay adkaarta galabkii casirka intaysan qoraxda dhicin ayaa la akriyaa midda galabtii suuratu qaaf iyana waa ugu tegi doonaa yukriju alxaya min almayiti wayukriju almayita min alxayi wayuxyi اlarda bacda mowtiha wakadalika tukrajuun yukriju waa bixinayaa alle alxaya midka nool ayuu soo saarayaa ka nool min almayiti ku dhintay xaggiisuu kasoo saarayaa wayukriju wau bixinayaa almayita mid dhintay ayuu soo bixinayaa min alxayi ku nool ayuu kasoo saarayaa xaggiisa wayuxyii waa noolaynayaa alarda dhulkiibuu noolaynayaa bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale kolkay abaaraysato kadib wakadalika sidaadaas oo kalea tukhrajuuna la idin soo bixinayaa idinkuna waa soo marnay marka yukriju waa bixinayaa alle alxaya ayuu bixinayaa mid nool ayuu soo saarayaa min almeyiti buu kasoo saarayaa laba macnoba waa waa ku suuragal mid nool buu soo bixinaya ku dhintay buu kasoo saarayaa bimacnaa in loo jeedo waxaa laba macnoba marka way ku macneeyaanoo mu'min buu soo saarayaa mu'minka ka xayaatada marka waa iimaanka mu'minkii buu soo bixinayaa wuxuu kasoo saarayaa gaal meydka marka gaalkaa laga wadaa qof gaala wuxuu dhalayaa qof mu'minaba macnaha kale waxay tahay shimbiraha ama digaaga ukuntooda waxaa kasoo baxayo wax nool wax nool buu soo bixinayaa ukuntiibay kasoo baxayaan ukuntuna haddaad ara fiirisaa waa meyd wax dhintay cagsiguna waa ta kale wayukriju waa bixinayaa almeyita shay dhintay buu bixinayaa min alxayi buu kasoo saaraya waa ukuntii wax dhintay waay digaaggii noolaabaa laga soo saaraya ama waaba mu'min wuxuu dhalayaa marka mid gaal ah ayuu dhalayaa taa dhan tasarufka allah leh wayuxyii waa nooleynayaa al-arda dhulkii buu nooleynayaa bacda mowtihaa dhimashadeeda ka gadaale kolkay dhimatay abaaraysato wakadalika sidaadaas oo kale tukhrajuuna la idiin soo bixinayaa idinkuna bachigiina waa saas wamin aayaatihi an khalaqa lakum min turaabin huma idaa antum basharun tantashiruun dhowr aayadoodba ilaahay qudradiisa ayaan halkanna lagu barayaa wa min aayaatihi alla aayaadkiisa an khalaqakum inuu idin abuuray baa ka mid ah alla aayaadkiisa min turaabin ciid inuu idinka abuuray huma markaa dabadeed idaa antum idinku waaba idinka oo basharun bashar ah basharka oo tantashiruuna faafayo waaba idinkaoo bashar ah dhulkii ku faafayo aabaheen aadam haddii marka ciid laga abuuray innagana waana loogu gallad sheegan karaa marka wa min aayaatihi alla aayaadkiisa tusaya waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa an khalaqakum inuu idin abuuray baa ka mid ah khalquhu iyaakum abuuristiisa uu idinka idin abuuray min turaabin uu idinka abuuray ciid uma markaa dabadeed idaa antum waaba idinka oo basharun bashar ah tantashiruuna faafayo dhulkii ku faafayo marka bal ciid iyo qofkan ordaayo isku feeri adiga naca waxay isku jiraan naca ciiddaas baa nabiyullaahi aadam laga soo abuuray ruux baa la geliyey dhulkiibuuba ku faafay feertiisiibaa xawaa laga abuuray labadoodii waa laysjeclaysiiyey ilmaaba ka faafayba qudro alla miyaynan ahayn taas way tahay bani aadamka yacni hadda joogo wuxuu rabaa inuu inkiro bani aadamkan soconayo ee indhahan wax ku arkayo maskaxdan ku fakerayo gacmahan miisaaman xubnihiisan sidaan u miisaaman ficilkan ka imaanayo waxaas oo dhanba wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waxay u abuurmeen si iska sudfa ahoo accident ah ayay u abuurmeen buu rabaa inuu dhaho ashyaada yaryarna wuxuu leeyahay ee la sameeye technologigan iyo lagu sameeyana wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maya waa kuwaas iyaga ba waa la abuuray waxay leeyihiin cid abuurtay bay leeyihiin waxaan bani aadamkan ordaya iyo xayawaanaadkan iyo dhulkan iyo cirkanna ma leh cid abuurtay ilxaadku wax ka yacni fog ma jirto shay caqli geli kara ma aha ilxaadku wa min aayaatihi alla aayaadkiisii waxdaaniyadiisa tusayay iyo qudradiisa an khalaqa inuu abuuray baa ka mida lakum idinka idiin abuuray min anfusikum nafihiina xaggooda idinkaga abuuray yani mid idinka idinla mid ah nafihiina xaggeeda inuu idinkaga abuuray aswaajan lamaane xaas yani midba midka kale ee lamaanka u ah litaskunuu saad u xasishaan ilayha xaggeeda a ugu xasishaan wajacala wuxuu yeelay alle beynakum dhexdiina mawaddatan kalgacayl buu ku abuuray dhexdiina iyo waraxmatan naxariis ina fii dalika kaagaa la aayaatin baa ku sugan aayado liqowmin bay ugu sugan yihiin yatafakaruuna wax feerfeerinayaan waxdaaniyada alle iyo qudrada alle aayaadka lagu garanaya waxaa ka mid a an khalaqa lakum inuu idiin abuuray min anfusikum nafihiina xaggooda yani nafihiina xaggooda waxaa laga wadaa jinsigiinau idinkaga abuuray aswaajan buu idinkaga abuuray mid adiga marka yacnii lamaano kuu noqon karto oo nimankiina marka waxaa loo abuuray haweenkii haweenkiina nimankii baa loo abuuray waana isku jinsi waa bani aadam adigii marka laguma dhihin inaad yacni taranta markaad rabto taran markaa u baahato xayawaan wax ka raadi laguma dhihin maba isku qalantaanba nacam mana iskeeni kartaan jinni wax ka raadina laguma dhihin min anfusikumba waa la yidhi isma keeni kartaan waxa marka ilaahay uu kuu diyaariyey kuu abuuray waxay tahay lamaane adiga markaa kuu eg oo adiga yacni kuu jinsi ah waa waxdaaniyada alle waxyaabaha lagu garan karayo qudrada rabbi litaskunuu maxaa sidaa loo yeelay inaad xasishaan ilayha xaggeeda aada u xasishaan oo qofku yacni guriga iyo xaaska waa ku xasilaa waana ku degayaa nacam sidau maanta dhan u shaqaynayo marka markuu shaqada ku jiro ama uu yacni adduunyadiisii kasabkeedii ku jiro bannaanka ku ji ku maqan yahay haddii niyada markuu ni haddii niyada aynan uga jirin gurigii haddii uunan ku xasilnayn ama xaas markaa uu ku degan yahay iyo aanu haynin qofku markaas yacni ma degana walwal dheeraad unbaa u imaanaya markuu shaqadii dhammeeyo meeshii la aadi lahaa buu soo xasuusanayaa meeshaas hadday cadaab noqoto bis waayo nolol waa dhamaatay walidaalika dadka hadda adduunyada joogo family problem unbay sheegayaan family problemkana iyagaa sababaya in badan intiisa badan dadka iyagaa sababaya nacam siyaabo badanba marka haw sababaanba qaar marka hadhow waa isdilayaan nacam leanna maxaa yeelay xasiloonidii guriga taallaa ka maqan ilaahay marka xaasaskii wuxuu ka yeelay kuwa raggu ay ku xasilaan ee raggii haweenkiina raggii wuxuu uga dhigay kuwa ay ku xasilaan laakiin haddii la cagsiyo oo noloshii oo dhan laga dhigo noloshan faranjiga oo iyada dhan cagsi laga dhigo oo rag iyo dumar midna aan la kala aqoonin oo dad isla midoo guri isla degan un ah ee nin walbaa orod ku jir iyo tala la-aan iyo wax la-aan haddii la qaso qoyska weligiis ma dhammaanayo family problem wax ka family problem badanna male gaalada naam ayb ninka aada dhaqan ka fiirinayso isagaa la dayaa marka hore naam ayb isagii qoysaskoodii innaga hadda iyagaa rabaan inayna baraan qoyskii waxaa lagu leeyahay markaa intaasoo buugaag intaas la eg baa la sameynayaa marka waxaa laleeyahay axkaamtii qoyskaa lagu diyaarinayaa wasaaradda hiblaayo waxaa la talinaayo la taliyo gaala u joogo oo wuxuu ka hadlayaa wuxuu soo diyaa isagaa soo diyaarinaya qaabkii qoyska lagu wadi lahaa qaad baa la leeyahay wasaaraddii iyada wax kale male waa qaadaysaa markaasay waxaa la horgeynayaa baarlamaan baarlamaan ansixi qoyskiiba marka waxaa la rabaa qoys ummad qoys kale oo aanan dhaqan wadaagin oon diin wadaagin oo af aanan wadaagin oo aan isku meel ku noolayn wixii uu qabay baa la rabaa in marka halkan la keeno lagu dabaqo kuwan kale iyaguna waxaad moodaa in maskaxda iyo maankaba waxaa ka qaaday dhaqaale unbis aruursi dadkan iyo war gurigaagay kusoo noqonay ma garta hataan markaasaa qawaaniin aan la aqoonin hala saxiixaa laleeyahy ma la akrinayo xataa qawaaniintii kuwan kaloo qawaaniintan iyaguna caalamiga ah ee qoyska iyo la leeyahay laftooda qawaaniin dad muslimiina la soco karaan maba ahanba ayb qofku marka inuu waxaan iimaankiisa uu yidhaha mayaanu tan ma rabo tanna ma rabo maxaa yeelay iimaankaygii lama socon karaan inuu yidhaahdo waa inuu markaa yacni hadduusan saas dhihi karin dadka inuu been u sheega ma aha ilaa dadkiiba mas-uulkama ahani mana ka tarjumaya dadkiiya iyaga haddaad eegtaanoo dib u fiirisaanna qoys ahaan burbur iyo dhibaatay ku jiraan walidaalika guur oo dhan waa iska dhaafeen iyaga qofku markuu shaqaysto oo haysto wax ma guursanayo shahwadaadana see ku gudanaysaa saaxiibtinimo bisa wax lagu dhalaa haddaan wax rabana inaan dhalo saaxiibtinimaan ku dhalayaa buu leeyahay waa bisaaxiibtinimo guurkan maxaad u diidaysaa guurku dhib buu soo kordhinaa buu leeyahay hadhow marka ma rabo axkaamtii guurka rag iyo nin iyo naagtii in lagu qaado ma rabo leanna axkaamtan ay meesha dhigteen waxay og yihiin axkaam naar ah inay tahay nacam saas darteed baynan u guursanaynin inta meesha tago yacnii guurka laga sameeyo iyo ma sameynayo waxaas oo dhan hadhow marka ma rabo in gurigii lala qeybsado wax walba lala qeybsado waxaas dhan axkaam fara badan oo naar aha jirto taasuu marka wuxuu uga badbaadayaa saaxiibtinimo bis nacam hadhow marka qofkaani aniga maba qababa maxaa qaanuun marka lagu qaadaa markaasay noloshii oo dhammaydba ay la xumaatay ee kaas marka haddii la fiiriyo oo laga cabir qaato walle ummaddan wax waa kusoo socdaan iyadana marka alla wuxuu leeyahay litaskunuu ilayha saad ugu xasishaan wajacala wuxuu yeelay beynakum dhexdiina mawaddatan kalgacayl ayuu yeelay iyo waraxmatan naxariis kalgacayl iyo naxariis naagtan adiga aada qabto ama haweentan ninka qabo ayagoon qaraabo ahayn oo awal aan wax qaraabanimo ka dhexaynin ayay isguursanayaan oo kelmadii ilaahay baa laysku guursanaa markay isguursadaan baa ilaahay kalgacayl oo ka dhex abuurayaa dad iskugu dhow dadka ayay noqonayaan markaasaa yacnii iyagoon qaraabo iyo qaraabanimo iyo hilib kale uunan ka dhexaynin ayay markaa iyaga dad iskugu dhawaanayaan marka ilaahay baana taas keenay ee hadduu doono ilaahay quluubtooda waa kala kaxayn karaa soo maha markaasaysan waxba isku ahaaneynin markaasay iswaa isdhexlayaan dad dadka iskugu dhow bay noqonayaanoo way isdhexlayaan xuquuq bay isku yeelanayaan wahaakada ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin aayadaa ku sugan liqowmin bay ugu sugan yihiin yatafakaruuna fakarayaan wa min aayaatihi halkan ajooga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed